إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka fiidnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerar nafurnimo ah oo saaka ka dhacay duleedka magaalada muqdisho tira askar ah ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada buurhakaba ee gobolka baay maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa maalintii shalay xukun dil ah ku fulisay rag la shaqaynayay maamulka jubbaland waxaa sii kordhiyay khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray qarax ka dhacay gobolka laamu oday dhaqameed caan ka ahaa gobolka galgaduud ayaa lagu dilay duleedka magaalada dhuusamareeb bulshada magaalada boosaaso ayaa codsaday in dib loo soo celiyo isticmaalka lacagaha shilinka soomaaliga ciidamada dowladda federaalk ayaa gaadiid ay leeyihiin dad shacab ah oo ay baad ka rabaan waxay ku xayiran yihiin duleedka muqdisho tiro maxaabiis dembiiliyaal ah ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka kenya
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerar nafurnimo ah oo saake ka dhacay duleedka magaalada muqdisho tafaasiil ku aadan warkaasi maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya bismillaahi raxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray camaliyad nafurnimo ah oo maanta lagu weeraray xere ay ku sugnaayeen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka oo ku tiilay duleedka magaalada muqdisho war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay weerar sishaadi ah oo lala egtay maleeshiya murtadiin ah ayaa waxaa lagu bilaabay saaka oo arbaco ah haliyey ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray xerada roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho xeradan waxa ay hoy u tahay maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsan sirdoonka ashahadala dirarka ee kooxda riddada soomaaliya qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga hadlay khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ee askarta ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka lagu gaarsiiyey camaliyadda waxaana lagu yidhi haliyeyga istishaadiga ah ayaa allah fadligiis xoog ku jiray difaacyada cadowga ka gudbay xeendaabka xerada gudahana u galay saldhigga waxa uu halkaasi ka fuliyey camaliyad barakaysan oo geysatay khasaare xooggan oo leh dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray gaadiid dagaal ilaa iyo hadda inta aan xaqiijinay waxaa camaliyadaasi lagu dilay siddeed iyo labaatan murtad waxaa lagu dhaawacay konton iyo kow kale dhaawacyada oo badankood halis ah ayaa loo daabulay dhanka magaalada muqdisho war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in camaliyadda kadib qarax loo diyaariyey askarta dowladda federaalka uu isano ka dhacay ee isla duleedka magaalada muqdisho waxaana lagu yidhi weerarkan kadib mujaahidiinta ayaa qarax u diyaariyey maleeshiya gurmad ahaa oo marayey duleedka isbaarada shabeelle qaraxaasi ayaa dhacay markii ay maleeshiyaadku dul tageen waxa uuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaabac intaba isugu jira oo soo gaaray murtadiinta weerarkan waxa uu qayb ka yahay howlgallada jihaadiga iyo weerarada abaabulan ee ka dhanka ah soo duulayaasha saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ayaa lasii raaciyey bayaanka sidoo kale waxaa bayaanka lagu caddeeyey hadafka camaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yidhi camaliyaddan waxa ay hiil iyo argoosi u tahay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan ceelasha biyaha iyo nawaaxigeeda kuwaasoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay raaf jirdil iyo tacadiyo guraacan kala kulmayey maleeshiyaadka ashahadal dirirka ee soo degay xerada roob da-ay waxaana xusid mudan in xeradaani ay ahayd taliskii laga abaabulayey weerarada sirdoonka riddada ee beegsanaya xaafadaha rayidka ah bayaanka waxaa fariin loogu diray saraakiisha horboodaysa howlgallada raafka iyo dhibaateynta isugu jira ee ay askarta dowladda federaalka geysanayaan waxaana lagu yidhi murtadiinta ashahadala dirarka ee horboodaya dulmigan waxaan u sheegaynaa inaan la mooganeyn dembiyada ay ku kacayaan lagana abaalmarin doono miraha qaraar ee ay beerteen ogaadana intii maanta ka badbaaday gacanta mujaahidiinta waxaa sugaya dharbaaxooyin ka xanuun badan midii maanta gaartay saaxiibadiinna qaybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabdhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين tiro askar ah ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada burhakaba ee gobolka baay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay saaki qarax ka fuliyeen gudaha degmada burhakaba kaasoo lala begsaday ciidamada maamulka koonfur galbeed inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa maalintii shalay xukun dil ah ku fulisay rag la shaqaynayay maamulka jubbaland warbixinta warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya fagaaro ku yaala degmada kamsuume ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa gelankii dambe maalintii shalay lagu toogtay saddex ruux oo ka tirsanaa maamul kala baxay jubbaland dadka ku dhaqan degmada kamsuuma ayaa iskugu yimid fagaara uu xukunka ka dhacay kuwaasoo u soo daawasho tagay falka xukunka xadka ah maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa waxaa la soo taagay saddexdan askari oo ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana lagu fuliyey xukun dil ah iyadoo ragga maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka la soo taagay islamarkaana lagu fuliyo xukunka dilka ay kale yihiin eedeysanaha koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa saciid cabdo yuusuf da-diisuna ay tahay lix iyo labaatan sano waxuu ka tirsanaa ciidamada jubbaland gaar ahaan ciidamada loo yaqaana nabad sugidda jubbaland wuxuuna la shaqaynayay muddo lix bilah qaadiga maxkamadda ayaa fagaaraha ka jeediyey qiraalka eedeysanaha intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalaftay eedaysane saciid cabdow yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda waxaana igu qalqaaliyey nin aan qaraabo nahay waxaana la shaqaynayay muddo lix bilood ah wax tababar ahna ma soo marin kadibna waa la isoo qaftay maxamed cabdi xasan waa eedeysanaha labaad da-diisuna ay tahay soddon iyo siddeed sano waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gobolka jubbada hoose wuxuu isiguna ka mid ahaa milatariga maamulka isku magacaabay jubbaland isagoo sidoo kale ka mid ahaa ciidamada dullaanka ku qaaday deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose qaadiga ayaa wuxuu fagaaraha ku yaala degmada kamsuume ka jeediyey khiraalka uu bixiyey eedeysanahani labaad intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed cabdi xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan milatariga waxaan tababar ku soo qaatay xerada akademiya muddo saddex bilood ah kadib waxaan ka mid noqday ciidankii qabtay buulaxaaji kadibna waa la isoo qaftay eedeysanaha saddexaad ahna midka ugu dambeeya ee la soo taagay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee degmada kamsuume waxaa lagu magacaabaa cabdi cumar maxamed da-diisuna ay tahay siddeed iyo toban sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada maamulka la magacbaxay jubbaland gaar ahaan kuwa booliiska haddaba qaadiga ayaa sidoo kale fagaaraha ka jeediyey qiraalka uu askarigani bixiyey intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalaftay eedaysane cabdi cumar maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan booliska waxaana ka howlgeli jiray magaalada kismaayo gaar ahaan laamiga somaali star muddo laba bilood ah ayaan ka mid ahaa wax tababar ahna ma soo marin kadibna waa la isoo qaftay
intaasi kadib qaadiga ayaa wuxuu fagaaraha ka akhriyey xukunka eedeysanayaasha iyo adilada loo cuskaday xukunkooda ee waafaqsan kitaabka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam xukun maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaas soo socota kow maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka ay ku dhaceen mid gaalnimo ah laba maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري
xukunka kadib waxaa saddexdanaadeysana fagaaraha ku toogtay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka iskugu yimid fagaaraha oo iskugu jiray rag dumar iyo carruur ayaana hal mar ku wada dhawaaqay takbiirta الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
dhowr maroo hore ayaa waxaa degmada kamsuumo ka dhacay xukunna lagu dilay rag la shaqaynaya shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray qarax ka dhacay gobolka laamu warkaasi muudi ayaa faahfaahinaya xog dheeraad ah ayaa laga hayaa weerar qarax ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidanka kenya oo ku socdaalayay duleedka magaalada kuyunga ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee dowladda kenya gumaysato tirada dhimashada ee askarta kenya ayaa maraysa siddeed askari halka dhaawacuna uu gaarayo kow iyo toban kale waxaana intaa dheer gubashada gaari biji ah oo uu qaraxu haleelay waxaa goobta qaraxa uu ka dhacay ku soo degay diyaarado helikobtaro ah oo daabulay meydadka iyo dhaawacyada askarta kenya ee lagu laayay qaraxa oday dhaqameed caan ka ah gobolka galgaduud ayaa lagu dilay duleedka magaalada dhuusamareeb sida warkani uu ku faahfaahinayo cabdikhaalix macalin cabdiweli warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil shalay ka dhacay deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dilka ayaa waxaa loo geystay oday dhaqameed doonaya inuu kala dhex galo beelo ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ay dileen mooryaantii dagaalamaysay odayga waxaa lagu magacaabaa cabdiweli daahir tooxow waxa uuna ka mid ahaa odayaal ku baxday beelaha diriraya si ay u kala dhex galaan waxa uu ku dhintay iska hor imaad shalay ka dhacay deegaanka bidhaan dheere oo dhacduleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dagaalada ay isku hor fadhiyaan labada maleeshiyo ayaa kusii fidaya deegaano hor leh iyadoona aysan jirin tallaabo lagu dhex galay maadaama qof kasta uu naftiisa la baqay gobolka galgaduud waxaa si maalinla ah dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay laga soo warinayay dagaal beeleedyo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac bulshada magaalada boosaaso ayaa codsaday in dib loo soo celiyo isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga ah zakariya cumar ayaa ka waramaya iyagoo la hadlayay warbaahinta bulshada ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxa ay tilmaameen dhibaatooyinka ay ku qabaan isticmaalka lacagaha dollarka ah ee la isugu diro taleefannada bedel maxamuud oo ka mid ah xoogsatada ka shaqaysata magaalada boosaaso ayaa waxa uu tilmaamay in xilliyadii hore ee la isticmaalayay shilinka soomaaliga ah ay maaraynta lacagahooda u kala qorshaysneed balse hadda arrintu ay ku adag tahay isagoona arrintaas u sababeeyey lacagaha dollarka ah ee la isaga diro taleefannada ee aanan faa'iidada u lahayn bulshada saameynta aan ugu yeelatay lacag soomaalida la joojiye annagoo xamaali ah lacagtaa awel reerka markaad saddex boqol kun aan shaqaysano boqol kun oo shilin aan siinayni oo reerku ka badneed laakiin haddeer toban doolar hadaad sisataa reerka waxba kuma filno marka lacag soomaalida aad baan cusayna inuu soo celiyo madaxweynaha waxaan ka cusayna lacag soomaalida in dib nagu soo celiyo wallaahi awel waxaan ku shaqayn jirnay haddeer haddii saddex kun kiishkii shan kun oo shil aa lagu dhufanaya shan kun oo shil haddana waxaa loo sii qaybinayaa afartan oo soomaaliga weli soomaaliya aan ku shaqaynaa lacag soomaalina ma socoto annaga arqalad weyn nagu yeeratay waan ku dulmanahay waanu ku dhibaataysannahay marka lacag soomaalida annaga noo fiican lacagtan doolarka wax ay noo qabatay iyo wax kalo midna ma laha haddaad suuqa aado oo tiraa waxaa iibsanaya waxaa lagu leeyahay intaasoo doolar wa adena waxa ku shaqaynaysa lagu dhufanayo waa kaash kaashkiinu meel ka socdo ma laha sidoo kale carab axmed gaarane oo isagana ka hadlay dhibaatooyinka ay ku qabaan bulshada magaalada boosaaso isticmaalka lacagaha taleefanada ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in mararka qaarkood ay waayaan xuquuqdii ay iyagu lahaayeen waxaana arrintaas u aaneeyey iyadoo qofkii lacagta laga rabay uu ku andacoonayo inuu adeega taleefonka uusan shaqaynaynin isagoona intaasii raaciyey in waqtiyadii lagu shaqaynayay lacagta shilinka soomaaliga ay dadku dareemayeen inay ku filnaayeen waxooda balse hadda ay xaaladdu ka adag tahay sidaasi haddeer annaga xamaaliyaanahay waxaan ka xamaalinaa magaalada boosaaso kiishkii waxaan ku qaadnaa shan kun oo soomaali lacagtiina ma socoto aqabadda ugu weyn lacagtii oon soconin shan kun oo soomaaliya markii lagugu dhuftaa waxaa loo qaybinayaa afartan dhibaatada intaa la eg maanta kiish haddiid qaadid koob shaah kuuma goyso marka hadda ka horna waxay ahayd kiishka markaad qaadid lacag soomaaliya aad qaatid xamaan baad ku soo qabaysanaysaa shaah baad ka cabaysa laakiin hadda sidii shalay maanta ma aha lacagta saameyn aad iyo aad bay noogu yeelatay waan ku dhib qabnaa lacagtayna nooloo soo celiyaa noo dhinto lacagtan aan garanayno qalaad sidoo kale isagana ganacsada cabdifitaax xaaji oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso ayaa waxa uu tilmaamayaa in xilliyadii la isticmaalayay shilinka soomaaliga ay bulshadu isku dhex nooleed balse hadda ay meesha ka baxeen arrimo badan oo ay bulshada isku garab qaban jireen sida waxqabadkii loo samayn jiray dadka dhibaataysan iyo lacagihii la siin jiray carruurta waqtiyada ay dugsiyada aadayaan isagoona arrimahaas oo dhan u sababeeyey lacagta shilinka soomaaliga oo meesha ka baxday saameynta shilin soomaaliga uu keenay waxaa weeye dhibaato weyn ayaa horta jirta waayo soomaaliga macnaha runtii ma garanaysaa ummadoo dhan oo wada noolaa dadko dhan oo wada noolaa hadda laakiin maya waa eber hadda aniga sarflaan ahaa jira dabcan maalintii intaasoo kun ilaa iyo laba kun ilaa saddex kun aan sarfi jiri alxamdulilah waa ku ladnaa dad kale haddana wuu sii hoos noolaa waayo dadkii tugsanaya wax la siinaya ma laha dadkii adana waxa ka diran ardadii soomaaliya ardadii wiilashar ardada macnaa runtii iyo dadka ardada oo iskuulaadka aaday ayaa macnaha ma garanaysaa waxa ma garanaysaa iskuulka markii ay baxeen macnaa runtii shan kun toban kun meelahaas sii jirnay mogtahay hadda ma leh wax la siinaya ma leh ciyaalka telefoonada ma wataan yararka ah marka dhibkaas horta waa jiraa saamee weyn ayuu keenay shinan soomaaliga macnaha runtii waxaan jeclaan lahayn in noola soo celiya shinan soomaaliga annaga haddaan nahay ganacsatada ama shacabka deegaanada puntland ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland iyo maamulada kale ee la midka ah ee shisheeyaha uu ka hergeliyey waddanka ayaa waxaa bulshada ku nool deegaanadaasi ay ku dhibaato qabaan isticmaalka lacagaha la isaga diro taleefannada iyadoona arrimahaasi ay sababeen sicir barar baahsan oo saameeyey bulshada ku nool deegaanadaasi ciidamada dowladda federaalk ayaa gaadiid ay leeyihiin dad shacab ah oo ay baad ka rabaan waxay ku xayireen duleedka muqdisho warkani waxaa eegaya
askartan ka tirsan dowladda federaalka ayaa u xayiran ilaa iyo shan iyo toban gaari oo wada konteenaro ah oo ay ku raran yihiin raashiin iyo agabyo kale kuwaas oo muddo ka badan afar iyo labaatan saacadood ay ku xayiran yihiin deegaanka siinka dheer ee dhacaduleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho askartan ayaa halkii gaari waxa ay ka rabaan lacag dhan boqol iyo konton dollar taas oo sababtay in la xayiro gaadiidkan agabyada ay gaadiidku wadaan ayaa ku wajahan ceelasha biyaha iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mid ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysa gaadiidkan xayiran ayaa ka warbixiyey xaaladda haysata halkan waxay taageen afar iyo labaatan sac ka badan muddo ka badan kunteenaro forty feet iyo twenty feet isku jira oo laga leeyahay ceelasha biyaha waxay taagan yihiin muddo afar iyo labaatan sac ka badan shalay waxay soo istaageen ex control afgooye markay soo istaageen waxaa weeye lacagtii qaadan jireenoo boqol iyo afartanka doolaroo kuftaanarka laga qaadan jiray forifeedka ayay weydiisteen waa loo diiday oo waxaa kuftaanaradii waddadan lagu xiray markii dambe way fasaxeen waxay dhaheen naga taga meesha rabteen aada siinka dheer marka markay soo istaageen siinka dheer markay soo istaageen marka waxaa la yidhi haddana waxay lacagtii elkisaa ku bixi jirteen linka rabaa marka halkaas ku xayiran yihiin waa ugu yaraan shan iyo toban kuftaanar waaye ganacsigii halkaas ku xayiran yahay isbaarada halkan taalla waxaa la rabaa in wax laga qabto isbaarooyinka ay dhigteen ciidamada dowladda federaalk ee u yaalla duleedka muqdisho iyo gudaha caasimadda ayaa ah kuwo xaddaaf ah kuwaas oo ay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan gaadiidleyda iyo dadka caadiga ah intaba warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii tiro maxaabiis dembiilayaal ah ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka kenya mubaarag cumar ayaa warkani ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada nairobi caasimada wadanka kenya ayaa ku waramaya in xabsi ku yaala halkaasi ay ka baxsadeen tiro maxaabiis ah taliyaha booliiska magaalada nairobi ayaa warbaahinta u sheegay in xabsiga ay ka baxsadeen saddex iyo toban maxabuus oo uu ku jiro maxabuus lagu magacaabo colensi jamaisi oo ku eedeysnaa inuu dilay afartan iyo saddex haween ah maxaabiista baxsatay ayaa ilaa iyo hadda waxaan caddayn halka ay aadeen iyo sida ay ugu suuro gashay inay ka baxsadaan xabsiga maadaama xabsiyada kenya ay leeyihiin ilaalo adag waxaa socda baaritaano lagu raadinayo maxaabiista fakatay sida muuqata waxaa baxsashadooda ka dambeeya ciidamada ilaalada xabsiyada maadaama dowladda kenya ciidankeeda caan ku yihiin qaadashada laaluushka warkii fiidnimo waa naga intaa